waxaan uga jeedaa wax badan baanu dadka kor wax ugu sheegnay hoos wax ugu sheegnay mar haddii wixii la qarinayay ay caddaadeen waxaanu saa ka leenahay ilaahayo weeda-aan intaa haddii aan ka gudbo wadahadallada laga sheegayo gudaha dalka iyo dabaddiisaba inay ka dhacayaan cid nagu mateshaa ma jirto sidii simadu ay u yidhaahdeen dadka taladiisa boorsana kuma jirto jeebna kuma jirto ninna tuurta kuma sito waxaanu waafaqsannahay iyagaa dadku xaq u leh masiirkooda iyo taladooda inay ka tashadaan waxaanu si buuxda u taageeraynaa baaqi iyo hadaladii ay jeediyeen isimada gobollada sool sanaag iyo cayn
halkan waxaanu ku fadhinaa waxgaradkii gobolka cayn awalan waxaanu taageeraynaa baaqii shalay ay soo jeediyeen isimadu baaqaa si buuxda yaanu u taageeraynaa waxaa kale oo aanu ka soo horjeednaa oo aanu diidanahay wax wada hadala oo nala ku matelo oo ka dhaca dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaanu warbaahinta iyo dadkana maqlaya u cadaynaynaa talada buuhoodle in dhaqanka iyo waxgaradku gobolku leeyahay qof dibad kaga yimi uusan lahayn soomaalida waxay ku maamadaa geela ninka hor joogaa lagu hordilaa taladu halkay taallaaye nin iska soconaya naguma matelo shaqana kuma lihin salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaa weeye waxaan taageerayaa baaqii isimada dhulbahanti ay sii daayeen baanu taageeraynaa waxaanu kaloo intaa ku darayaa shirarka meelaha laga sheegayo shirku waa bablika meel bablika oo laysugu yimid oo ummadi ka tashatay ayaa lagu qabtaa laakiin nin dhuumaalaysanayo oo isagii dhuumasho ku jira inuu yidhaahdo cid baan matalaa aniga waa wax ila khaldan waxay igula khaldan tahay dee nin isagii dhuumanaya nin banaan jooga mama mateli karo kuwa ku qaabilayee yidhi waa mateshaani waa idinkala shiraynaa kuwa qudhooda way nagu gafeen xaalha noo keenay
bal marka hore shan iyo labaatan sannadood oo dowladdii ay dhexsanayd soomaali isu keentay khiyaar walba meel wax talada cidun baa u haysay talada raggii u hayay waa kasaarka ka hadlaya halkan wixii kor ka jirayna isilmaday ahaayeen dadku inuu sidaa garto weeye waxa maanta ka talinayaana waa kuwa intaa gacanta ku hayay haddaad aragtay nin ordaya oo keligii meel maraya ama waa fuli ama waa qaali waxaan leedahay hadalladii isimadu nooga korreeyeen raggan baanu taageeray annagana taladu intaa naga weeye cidna mateli karaysaa ma jirto annagaa ismatella markaan anigu ka hadlayo hore waan uga hadlay arrinkaa anigoo kala hadlaya waxaanu ugu taageerayaa shirkii isimada ee ka dhacay magaalada dhumay ee caynaba ay kaga hadleen ciddii aaday ee ka hadashay amase dubay ciddii lahaa waa aadaysaa ee dadkan le waa matalanaa sida ay isimadu u sheegeen ee ay u dhahaan nama matalaan kuwa caynaba tegey annana odayaashii baanu naho nama matalaan kuwa caynaba tegay nama matalaan wakiil nagama aha nama matalaan shirka dubay cidda laleeyahay waa aadaysa oo dadkan ay wakiil ka tahayna nama matasho wakiilla nagama aha markii aanu shirray in go-aankaa cuqaashu iyo ismadu qaatay qaateen inaannu la qaadanay ku taageersannahay kaga qayb gallay dadka qurbajoogta gobollada u dhashayna waxaanu sheegaynaa meel kastay joogaan in ay dadkii taladooda u hayay ku kalsoonaadaan uga dambeeyaan ku ixtiraamaan intaasaan kusoo gebagabeynayaa wasalaamu calaykum